maamulka la baxay jubbaland ayaa dignin u diray shisheeyaha qaramada midoobay iyo admis oo duulaan ku jooga dalka war ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha maamulka la baxay jubbaland ayaa waxaa qaramada midoobay iyo taliska ciidamada shisheeye ee admis loogu diray digniin ah in arrimo siyaasadeed aanan loo isticmaalin diyaaradahooda waxa uu maamulka tilmaamay inuu doorasho qabanayo sidaa darteedna aanay diyaaradaha labada dhinac ay waajib tahay in loo adeegsanan dana siyaasadeed si loo fashiliyo doorashadaasi xamse cabdibare oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayuu maamulka la baxay jubbaland ku eedeeyey in diyaaradaha shisheeye uu u adeegsado danaha siyaasiga ah wasiirka amniga maamulka la baxay jubbaland yuusuf dhomaal oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay joojinayaan diyaaradaha ku socdaalaya gobolka gado ee aanan rakaabka wadin wuxuuna xusay inay qaadayaan tallaabo kasta oo diyaaradahaas ay ku hor istaagayaan kuwaas uu sheegay inay la socdaan siyaasiyiinta kasoo horjeeda axmed madoobe doorashada intay ka dhacayso diyaaradaha gobolka gedo tagahayo oo sida khaldan u socdo waa iska celinaynaa laakiin kuwa rakaabka oo caadiga oo baasajeeriga ah oo dadka daldalaayo waxaa weeye kuwaas waa soo dhowaynaynaa dadkeennana waa soo dhowaynaynaa waxna u dhimamayno laakiin kuwa cudurka madaxowga iyo gadaan isticmaalaynaada ku hayo ordahayo oo maxaan ku idhahdaa meelay u socdaan aan la aqoonin waa iska celinaynaa kuwaas hadday nugu kalifto xataa dhagax baan ku daadanaynaa cayraboorada intay ka dhammaanayso doorashada magaalada kismaayo waxaa ka jira loolan u dhexeeya maamulka la baxay jubbaland iyo kooxo musharaxiin ah oo doonaya inay la tartamaan axmed madoobe oo horey u diiday kursiga maamulka la baxay jubbaland